kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay dowladda britain ayaa soo saartay digniin ku wajahan muwaadiniinteeda u safra dalka soomaaliya digniintan ayaa lagu sheegay in dowladda britain ay aaminsan tahay in argagixisada iyo weeraro ay qorsheynayaan ay ku qaadaan soomaaliya ay yihiin khatar aad u daran oo dadka britain ay uga digayaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka jawaabtay oo ku tilmaantay digniinta ka soo yeertay britain mid u gaara oo aanay ka warqabin khatar weyn oo ku soo food leh amniga magaalada muqdisho haddaba qodobkaasi ku saabsan ammaanka magaalada muqdisho ayaanu ku qaadandhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca amniga warsame maxamed xasan joodax waxaana su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mida dhegaystayaasheenna inta uu barnaamijka socdo mudane warsame maxamed xasan guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca amniga kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marka ugu horeysa maxaad alaad u islaamayaa adiga iyo baaxda sidaheed oo dhan salaan ka bacdi magaalada muqdisho wax dhiba kuma owin insha allah tijadaa qabnaa waxa weeye tijo mar walbaba dib usoo wanaagsanaaneysoo dal fiican ciidamada amniguna aad bay u shaqeeyaan bulshadoo dhanna insha allah abaabul iyo shaqogelinaa lagu wadaa sidii nabada magaalada muqdisho loo adkayn lahaa aragtida dowladda ingiriiska ay muwaadiniinteeda uga cabsatay magaalada muqdishona uma aragno annagu dareenkaasna maguma jiro qaab ka wanaagsan oo arrimaha magaalada muqdisho nabada ayaa mataqaanaa noona muuqata kana ognahay ilaahay iidankiina waa laga yaabaa dadku malakumawd ba u leeyahay malakumawdkana qof ilaah abuurta oo sabab u yeelay adigu ma daaji kartid sababta amar alla wax ku dhacaya inay dhacaan waa aaminsannahay diiniyan iyo caqliyanba laakiin annaga rijada noo muuqata waxa weye rijo wanaagsan waxaa jira marka laga soo tago ammaanka magaalada muqdisho iyo ciidamada iyo hay-adaha ammaanka ee ku howlan sugidda ammaanka marka laga soo tago waxaa jiray howl kale oo maamulka gobolka banaadir uu ku barbarwaday oo ku saabsanayd sidii degmooyinka iyo dadweynaha loo dhexgeli lahaa oo ammaanka dadka gunta laga soo dhisi lahaa arrimaha xaggey marayaan aad baad umahadsan tahay arrimahaas waa ku dhex jirnaa deliseyn wax la yidhaahdo oo degmada gobolka degmooyinkiisoo dhan ilaa hoos ilaa konton guri laga soo dhisayo ilaa degmada la keenayo dariseyn badan laga sameynayo magaalada degmo kastaba ayaan ku dhex jirnaa annagoo doonayna inaan magaaladu ay tira koob iyo mataqaanaa amnigeeda intaba iyo cidda kusoo korortiyo cidda ka maqan intaba la helo arrintaas baan gobolka banaadir haddaana ayaan dhexda u xiranay awelna waa ku dhex jirno degmooyinka qaar kamida ayaa tirakoob ku samaynay shan degmoo kamida ayaa tirakoob lagu sameeyey guri qoys qoyska iyo inta uu ka kooban yahay waxaa caruura iyo waxaa dad waaweyna xilliga lagu jira maadaama ay jirto baahi badan oo amniga loo qabo si kandayna ayaan hadda waxaan u galnay inaan tirakoobkaas degmooyinka gobolka banaadir oo dhan la gaarsiiyo laguna shaqeeyo ciidaha amnigana in lagala shaqeeyo oo ayaga iyo bulshadiiyo isla shaqeynaya insha allah mar walbaba shaqooyinka la fuliyo meel walba iyo guri walbana cidda kusoo hoyo sii cidda joogta ee la ogaado sidaas baa qorshahan ku soconaa weye alla iidankii wax dareen cabsiyadeedna ma qabno qofay dilaan oy inta meel luuqa u istaagaan ay mataqaana inta xabadeeyaan cararaan oo si sahlan u cararaan maadaama aan amnigu meel walba taagnayn bulshaduna ay xoogaa nin hubaysan iyo niman hubaysan xoogaa ay cabsi gelisay iyo bambo inta meel luuqa lagu tuuro la yidhaahdo waxbaa meel ka qarxay intaasay kusoo koobmeen iyo mar dhifooy siday u gurguuranayaan ay meel wax ku qarxiyaan aan micno lahayn ayadana insha allah gabangabay joogtaa waa gartay warsame waxaa jira la leeyahay oo dhaliisha maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ee dowladda waxaa lagu dhaliilayaa shan degmo oo ka mida magaalada muqdisho oo ah degmooyinkii dowladda soomaaliya ay gacanta ku haysay xilligii kooxda al-shabaab ee magaalada muqdisho kula sugnayd ayaa aada xoogga loo saaraa oo hay-adaha amnigu xoogga saaraan oo madaxdii dowladdu degan tahay laakiin markaad fiiriso degmooyinka kale ee magaalada muqdisho ha u badnaadaano degmooyinka hilowaa yaakshiid waxaa laleeyahay ammaanku kaalintii la rabay lagama ciyaarin marka maxaa degmooyinka in ammaankooda si dhaba loo suga hortaagan horta marka ugu horeyda dadka dhalinyarada dhibka geysta dad dadka la dhashay weeye dad qolo kala oo ama qolo cadcada ah ama qolo midooda noo ekayn ma ahan dad dadka ku dhex jira dadkuna mataqaana cabsi badan iyo wax badan inta hore ugu beereen bulshadu ka cabsanaysa weye haddii loo sheego la yidhaahda caawa nimankiiya inta laba ninaa lagu arkay ama ay qof ku dilaan dadku cabsidu aaday ugu badan tahay nin wax calaamad gaar oo wataan la arag haddii uu meeshaan marayana dadka la rabo in amnigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda la ilaaliyo oo dadka in layska xirxiro iyo in mataqaana ayaan fiicnayo ilaa xad wax lagu hubo in kaliya ama maxkamad lagu geeyo ama lagu soo xiro ay brinji biyahaas ay aaminsan tahay dawladeena iyo siyaasadeena oo in cadaalad laga shaqeeyo ay ujeedadeenu tahay oo yan imaan qofta iska xil waxbaan u maleeyay waa necdahay waxyaabahaas inayan ku imaan wax baraabtig oo cad lagu qabto waxa weeye si sahlanay ay wax u gaadi kartaa laakiin gaadsiintaasu way dhammaan doontaa midii ka weyneed ee foolka foolla isaga soo horjeeday ee awoodda ka badan ay lahaayeen ayaa ciidamadeena qaranka iyo ciidamada aan isbahaysiga leenahay naga gacan siinaya cadowgaas caalamiga waa ku burburinay ammaanka magaalada muqdishona inaan ilaalino waa wax noo sahlan laakiin waxa weeye labaatan sanaan burbur galnay mar haddaad jiro dheer ay ku qabato jirkaaga iyo dhiigaagu dhammaadaana inaad haddana muddo kaleetaa dib usoo kacdo hurimaysid sidaas darteed waxaan u tabaabushaysanayna inaan uga guulaysano inaan doonayna annagoo bulshadeenana abaabulna ciidamadeennana u tababarna una tababarna qaababka dhaqamadooda yiin inaan ula dhaqano waxna uga qabano haddaad si gaara uga hadasho qofkii aan ogeyn oo kale xaaladda magaalada muqdisho si guudun baa looga hadlaa waxaa la yidhaahdaa ammaanka magaalada muqdisho wuu wanaagsan yahay ammaanka magaalada muqdisho maalinba maalinta ka dambeysa wuu sii hagaagayaa laakiin qofkii aan ogeyn ee ka warqabin xaaladda ammaanka magaalada muqdisho idaacadaha uun kala socda waxyaabahan mararka qaar dhacaya maxaad ku macnayn lahayd degmooyinka magaalada muqdisho iyo xaaladdu siday tahay magaalada muqdisho waxaan ku macnayn lahaa iyo xaaladda muqdisho halkay maraysa markay macno la yidhahdo xaaladda muqdisho rijadooda aad bay usoo fiicnaanaysaa hoteelada dabaqyada tirada badan ee rijada ama hoteela loogu talagala ama xafiisyaha loogu talagala xafiisyada guuda qaranka nabadgelyada iyo siday dib ugu soo hagaagayso hawsha qaran iyo sida loogu dhawaanayo nolosha abuurmayso oo insha allah isbedelka rijada aada ujeedo mataqaana waktiba waktigii ka dambeeya dib usoo fiicnaanaysa annagu waxaan leenahay boqolkiiba sideetan ayaa rijadeena boqolkiiba sagaashan ay rijadeena aada u sarreysaa inta dambena inaan dhamaystirnaan rabnaa waxaan ku shaqaynaynaa oo insha allah rijadeena mar walbaba marba markii ka dambeysana laga sii hagaajinaya waxa weeye roombada iyo ciidamada shaqaynaya iyo amniga sida wax looga qabanayo iyo kuwa dibka geysta sida laasin loosoo qabto waxyaabo badan oo culays oo tiro badan oo kala duwanaa nahayo mooyaane aad baa xaaladeena u sarreysaa aad baad umahadsan tahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca amniga warsame maxamed xasan warsame waxaan jalleecaynaa oon u baaqaynaa qaar ka mida dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo su-aalo ay ka dhex guuxayaan ku saabsan gobolka banaadir oo aan raba inaad su-aalahooda ka jawaabto mid ka mida ayaan u baaqayaa dhegeystayaashin dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waxa waaye ridwaan xuseen maxamuud waxaan ku noolahay wadanka netherland waan salaamaya marka hore guddoomiyaha iyo daadwejiyaha barnaamijka marka ugu horeysa fikirkaaga siaad u aragta magaalada muqdisho iyo waxa ka socda ammaankeeda marka labaadna u gudub su-aalahaga aad weydiinayso guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir waxaan u arkaa horta magaalada muqdisho waxaan anigu waan kusoo koray waa waxayna ahayd magaalo kolley markaan kasoo tegay sawir aada u qaab daran oo mataqaana oo aada u xun uu jiray oo aan u dhigmid meelaha aan imaaday oo kale balse hadda markaan warbaahinta oo kale aan ka arkay iyo dadka mataqaana hadda kusugan iyo sida ay tahay inay ay soo roonaanayso balse aynasan gaarsineyn aysan gaarsiisneyn sidii loo baahnaa ama laga rabay haddaad ugudubto marka su-aa su-aashaada guddoomiyaada weydiinaysa magaalada muqdisho ku saabsan waxaan rabaa colod su-aasha ugu horeysa inaan ka dhigto barakacayaasha markay ka hadlayaan madaxda gobolka banaadir dhinaca barakacayaasha waxay soo qabsadaan dhinaca bilicda magaalada muqdisho balse aysan si toosa u taabanin baahiyaha nabadgelyo ama nololeed ee haysata marka waa maxay amniga marka laga eego dhinaca amniga ee barakacayaasha doorka looga baahan yahay gobolka banaadir inuu wax ka qabto wa wa gartay guddoomiye ku-xigeenku ku maqlaya warsan haye horta waxa soomaalida waxay jiraan korkiisa biyo kama haysado mar haddii mas-uuliyad umadeed ku saaran tahay waxa lagu saarayna ay tahay marka ugu horeeya ilaha boqorka oo isagu amarkiisa ay ku timid marka labaadna inaad gudato waxa aad mas-uuliyadda u qaatay korkeena ka hadsan mayno biyo dadka soomaaliyeed inaan mataqaanaa wax xun oo dhan laga badbaadiyo aan aaminsannahay waxaan aaminsannahay inaan dhiiggeena ugu deeqnoon cadowga dhibka u geysanaya ka hor tagno oon ka badbaadino waxa kaloon aaminsannahay dhibaatadii iyo burburkii iyo ku dhacay abaartii ay xoolana waayeen raashinna waayeen aan u istaagnay degaamaynaan ku bilaawnay waxaan ku bilaawnay in caalamkana uga cansano wixii kaalmaa annaguna aan dad inala hay sii badbaadino gurmad u galno nabadgelyadoodana waan ilaalinaynay noloshoodana waan dhisaynay iyadoo aan dhaqaalaha aan haysano iyo nabadda aan haysano iyo kulli ay yar tahay marka in aan dhibkooda aan marnaba laga fekerin ha ka cabsan waad maqlaysay madaxweynaha qaranka soomaaliyeed ugu sarreeya ninka ama dhib u geysta ama raashinkooda damaaciya ama qof kal gabar kamida faraxmeeya in la yidhi waa dil intaas waxay ahayd in la badbaadsho oon waxyaabaha qaar waxay ka suura galaan ayan ku nabadgelin kuna mataqaanaa fekerin noloshooda iyana magaalada muqdisho oo hadda nabad darada waxa qayb ka qaadanaya ama nadaafad xumada qayb ka qaadanaya waxaan aaminsanahay qaxootigu waa ka qayb oo weliba waa ugu horeeyaa in degaameyn loo helo oo nolol fiican loo helo ama dib loo celiyo oo ay degaamadoodii iyo lagu celiyo noloshoodii ama uun si nolol ay ku noolaan karaan loo helo ayaa mataqaanaa dhibkaas loogu dul qaadanaya oon dadka aan cidlo lagu daadin ama meel aan ku haboonayn annagu arag sida aan ka qabno iyo sida aan u fekerayno iyo sida aan u ilaalinayno uma tiro badan oon yarayn waa waa si culusaa loo ilaalshaa qarankao dhan iyo gobolka banaadir oo dhan ay uga fekeraan aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso colaad waa maxamed bashiir sheekh cabdiraxmaan oo kamid ah wariyaasha soomaaliyeed haatanna waxaan ku suganahay magaalada grand fokis ee gobolka north dakota ee dalka maraykanka runtii guddoomiye ku-xigeenka warsamo joadax aad iyo aad ayaan u salaamayaa iyo v o edaba maamulka gobolka banaadir ee uu hogaamiyo mudane tarsanna runtii waxaan aaminsanahay inay wax weyn tan iyo markii ay xukunka qabteen ama talada ay qabteen wax weyn oo dhinacii nadaafada iyo dhinacii isku xirka iyo isdhexgalka bulshada gobolka banaadir muddo koob iyo labaatan sanaa kala qoqobneyd ama ha noqoto qabiil qabiil ama degmooyin degmooyin inay runtii gacan weyn ka geysteen isku furkii iyo isdhexgalkii bulshada magaalada muqdisho taasna waa dhiirigelinaya inay macnaha halkeedii kasii wadaan oo ay sii dardargeliyaan oo runtii ay dadka usii wadaan isdhexgalka iyo tayeynta dhinaca isboortiga iyo degmooyinka arrinta aan weydiinaya walaaca weyn igu abuurtana waxay ahayd warbixintii soo baxday dowladda ingiriisku ay soo saartay ay ku tiri maxay ahayd walaac ay kaga qabtay xaaladda magaalada muqdisho iyo muwaadiniinteeda wadigtay runtii guddoomiyaha waxaan weydiin laha maadaama guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga uu yahay amniga muqdishona xoogaal uu yahay warbixintu maxaa keenay in xilligan warbixin caynkaasa oo digniin caynkaasa ay soo baxdo markii warbixinta la eegase khatarta ay ka digeen ingiriisku ma ka jirtaa magaalada muqdisho arrinta kale aan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay maamulka gobolka banaadir laftigiisu ma leeyahay ciidamo isaga ama gobolka uu xukumo oo sugidda ammaanka iyo xerooyinka dadka barakacayo markasta digniinta laga soo saaro qaabilsan sugidda ammaankooda oo dabcan maalin kasta waan maqalnaa dad baa la dilay iyo qof dadkii la dilay ciddii dishay lama soo qaban ciidan laftigooda maamulka gobolka banaadir lagula xisaabtamo arrintaas wax kaqabadkeeda xambaarsan umuurahaas ayaan jeclahay inaan weydiiyo colad wa aad baad umahadsan tahay maxamed bashiir guddoomiyahana wuu ku maqlayaa war same waa mahadsan tahay maxamed bashiir waxa weeye gobolka banaadir horta marka ugu horeyda digniinta dowladda ingiriiska ay ka bixiso muqdisho annagaa ku nool arrimahaas iyo khatarahaas anaga noomana muuqdaan mana qabno magaalada muqdisho aaday u fiican tahay nolosheeda iyo shaqadeedana ugu fiican tahay ammaankeedana loo ilaaliya joogto dadka aad maqlaysiina meel ciidan joogo iyo meelaha la ilaalinayo iyo wax ka dhaca ma ahane qof inta luuq looga soo baxo inta xabad walaal dhaco laga cararo waxyaaba la eg weeye wixii kaloo soo raaca waxa weeye qarax meel la dhigo caalamkao dhamaan hadda dhibka lagu hayaa oo horu marayo inuu dad iska daayo inuu adeegsado kaamarayaal gaadhay annagoo burburinta nagu dhacay aan iska daa kaamare ciidamadii iyo aan aan weli cagta dhulka la helin hadee waa waa ka duwanaho waa garan kartaa hase ahaatee waxa weeye meel fiican iyo rijo fiican baan qabnaa saldhigyada toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir saldhig kasta ciidan baa jooga ciidamadu tiradii la rabayay noo dhammaan waxa weliya ciidamo degmadiiba afar iyo shan meel ka jooga oo ilaalinta ammaananka mataqaanaa u jooga oo qaybo kala duwan aho meelo badan jooga aada iyo aad baad u mahadsan tahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir warsame maxamed xasan joodax ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad baad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan aad buu u mahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir dhegeystayaal intaanan barnaamijkeenna isku macsalaameyn aan idiin dulmaro qaar ka mid a dhambaalada dhegeystayaasha ay noo soo qoraan waxaa dhambaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uga soo qoray dalka norway dhegeysta magaciisa ku sheegay deeqo cumar waxa uu ku bilaabay dhammaalkiisa assalaamu calaykum salaan qaali ah kadib waxaan ahay nin soomaali ah oo bartay arrimaha bulshada waxaan jecelahay buu yidhi inaan ka qayb qaato barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana ka walwalsanahay buu yidhi arrimaha hortaagan dowladda soomaaliya si ay waddanka maamulkeeda ugu baahiso wax kale oo isweydiinayaa buu yidhi dhegeystahan madaxda iyo is-saraakiisha dalka ee shaqada ka taga tusaale ahaan saraakiishii ciidamada ee la bedelay xaggey ku dambeeyeen mashaqooyin kale ayaa la siiyey mise shacab ayay noqdeen waad mahadsantihiin buu yidhi dhegeystahaasi nooga soo qoray dhambaalka dalka norway dhegeystayaal waxaan nagu xusuusina inaad noogu soo diri kartaan dhambaaladiina gaar ahaan haddii aad fikir ka qabtaan qodobka aan toddobaadkan ku soo qaadanay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idinkoo noogu soo hagaajinaya emeilkeenna somali at v o a news dot com ciwaanna uga dhigaya dhambaalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaa ayaanan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo